afhayeenka cusub wasaaradda amniga soomaaliya cabdikaamil macalin shukri ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada dowladda soomaaliya ay soo qabteen ilaa labaatan ruux hoobiid gaadiid kuwaasoo uu sheegay inay rumaysan yihiin in shalay loo adeegsaday duqeyntii ka dhacday qaybo kamid ah magaalada muqdisho oo markii horeba la sheegay in lala damacsanaa xarunta madaxtooyada iyadoo wasaaraduna ay soo saartay amar digniin oo la xiriira hubka sharci darada lagu haysta magaalada muqdisho afhayeenka wasaaradda amniga waxa uu sheegay in gaadiidka raaxada ee saaran hubka aan sharciyeysneyn laga mamnuucay magaalada muqdisho wixii ka dambeeyey weerarkii shalay gaadiid aanu wadin qofkii milkiyada u lahayna aan la ogolaan doonin inta la xaqiijiyay shan qof oo isku qoys ahaa ayaa ku dhintay hoobiyeyaasha kadib markii ay ku dhaceen guri qoysaskaasi ay ka deganaayeen degmada howlwadaag ee gobolka banaadir iyadoo lix qof oo kalena ay ku dhaawacmeen degmada wardhiigle qeybo ka mid ah inkastoo hay-adaha amnigu ay baaritaano ka wadaan magaalada muqdisho ayaa misna dad badan ay su-aal ka keeneen sida ay u sahlanaatay in xilli maalin ah magaalada dhexdeeda laga tuuro hoobiyo saynab abukar maxamed v o a muqdisho